فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel weliba oo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka aqoon iyo ogaal oo toddobaad weliba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan qodobada toddobaadkan aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka waxaa ka mid ah goormo ayuu dhacay heshiiskii sulxul xudaybiya yaase burburiyey heshiiskaasi kelimad ku aadan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan insha allah masjidka ugu weyn ee qaaradda afrika oo laga furay dalka aljeeriya ee dhaca galbeedka qaaradda afrika maxaan ka naqaanaa guutada ciidamada calooshood ushaqaystayaasha yuhuudda ee loo yaqaano shaldag yunit oo ka mid ah askarta sida ba-an loogu xasuuqayo howlgalka falastiiniyiinta ee marinka ghaza qodobadaas ayaad barnaamijka ku dhagaysan doontaan insha allah فيك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأستا وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأستا وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا
waa labaatanka bisha shacbaan sannada kun afar boqol afartan iyo shanta hijiriyada dhanka kalena ku aadan kowda bisha saddexaad labada kun iyo afar iyo labaatanka aynu ku horreyno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka goormo ayuu dhacay heshiiskii sulxul xudaybiya iyaase burburiyey heshiiskaasi kelimad ku aadan qodobkaas waxaa soo jeedinaya sheekh cali cabdulaahi sheekh cali katiin
حيث النجوم نراكم يا سيرا تتخلت ملأ الأرض صداكم وعلى الكون تردت كل ضياء منكم بخطانا يتجدد رضي الخالق عن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد بشا شعبان سردي سديدات هجريدا يدنا waxaa dhacday dhacdo taariikh ah dhacdadaasi waxay ahayd muslimiinta iyo gaalada weliba khaasatan kufaara quraysh waxaa dhex maray heshiis sulxul xudaybiya loo yaqaano heshiiska markii marka la gelayey bunuud ayuu ka koobnaa qodobo lagu heshiiyey oo muslimiinta iyo mushrikiintu ay ku heshiiyeen heshiiskaas marka waxaa maslaxan ay muslimiinta u arkayeen waxyi baana ka soo degay arrintaas in heshiiskaas la galo arrin waxay ahayd waxyi oo alla xaggii ka timid wey bunuuddiisa waxaa ka mid ahayd eh, dadka kaloo meesha joogiyey qabaa'ilka kaloon quraysh ahayn qolada rabaan bay xif- xilfi la geli karaan qoladii rabtaa muslimiinta xaggooda heshiis ka soo geli kartaa qoladii rabtaana quraysh xaggeeda ka soo geli kartaa sidaasaa arrintu ahayd qoladii marka xilfigaas qeyb ka mida noqota oo muslimiinta dhinacooda soo marta ama gaalada quraysheed xaggeeda marta heshiiskaasay ku jiraan oo iyaga wax haddii iyaga dhibaato loo geysto waa in heshiiskii laga baxay wey haddaba nimanka la yidhaahdo reer khusaaca waxay galeen xilfigii muslimiinta gaashinbuurtii muslimiinta ay galeen oo xagga muslimiinta ka soo jeedeen niman la dhihi jiray reer banu bakarna xilfigii mushrikiintii quraysh ayay galeen wey kadib marka waxaa dhex maray in ay thacri kala aaras gutaan wey nimankii reer banu bakar ayaa weerar ku ekeeyey reer khusaaca oo xilfigana qeyb ka mid ahaa ballankii iyo cahdigii la galana ma aysan dhowrin nimankii reer banu bakar markay la dagaalameen reer khusaaca ayaa waxaa dhacday in qurayshna hoos uga helisay ilaa nimankii reer khusaca la xaaqo dhulkii laga bixiyo ilaa xaramka ay magan ku galaan hataa looga hari diiday dhib adag way gaarsiiyeen nimankaa qurayshada marka dagaalka ku jira weliba way isqarinayeen waxay dhahay balantii ana ka bixin aan hasu qarino laakiin qarintaa ma soconaynin wey arrintaasi markay dhacday maxaa timid in ballankii la buriyey naqdulcahd ballankii muslimiinta iyo quraysh ka dhexeeyey ayagaa buriyey marka nin dhihi jiray camar ibnu saalim alkhusaaci ayaa soo baxay nabigu soo aaday sal alla alay waslam asagoo u sheegaya arrinta dhacday iyo ballankii nimankii qureysheed ay ka baxeen oy dhibaato ay geysteen markuu yimid nabigu sal alla alay wasalam wuxuu ku yihi nusirta yaa camar ibnu saalim waa lagu gargaaray wey intaas uu gaabiy warkiisa nabiguna sal alla alay waslm muslimiinta wuxuu amray inay diyaargaroobaan wuxuuna qariyay meesha u socdo ilaahay subxaana wa tacala wuxuu weydiistay inuusan quraysh warkiisa uusan gaarsiinin ilaa iyagoo markaa kada isaga sugan oo iskala dhigtay ay markaa wa dagaalku ka dul dhaco ka dul qaraxdo dagaalki marka naqdigaas ayaa dhacay bishan shacbaan sanadii sideedaad ee hijiriyada ballanka bax iyo heshiiskii ay buriyeen nimankii qureysheed ballantana gaaladu hadday iyagu xaggooda buriyaan in la ilaaliya ma ahan oo annagu aan ka daba oradno ee walba waxa weeyaan heshiiska maslaxa ku jirtay oo muslimiinta ugu jirtay waxyi buun ahaa soo degay mar haddii marka iyaga ay buriyeen waxba laga daba ordi maayo faraha laga qaaday nebigu sal alla alay sl wuxuu gudagalay inuu u diyaar garoobo inuu cadowgaa naafeeyo wey marka xalaqadana insha allahu tacala intan ayaan kusoo gabangabeyneynaa hada wabilahi towfiiq وشكر الله حسن استماعكم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد الأمة يكفيكم وحيا ينزل فيكم بعبادتكم يتلى بالطاعات يجود شرف قد وافاكم لم يبلغه سواكم شرف قد وافاكم لم يبلغه سواكم ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا ولا ألهك عنه أنيق روض أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت waa hagaag masjidka ugu weyn ee qaaradda afrika oo laga furay dalka aljeeriya ee dhaca galbeedka qaaradda afrika warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdifitaax faarax
maalintii axadda waxaa waddanka aljazaa'ir laga furay masjid weyn oo noqonaya mid ka mid a masaajidda ugu waaweyn caalamka sidoo kalena masjidka ugu weyn marka laga hadlayo masaajidda ugu waaweyn ee ku yaala wadamada qaaradda afrika masjidkan cusub ayaa masaaxo ahaan gaaraya laba boqol oo konomitir waxaana uu qaadaa oo halkii mar ku tukan karta dad gaaraya laba boqol oo kun sidoo kale manaaradda masjidkan ayaa lagu qiyaasay laba boqol lixdan iyo shan mitir masjidkan aadka u weyn ayaa laga furay meel u dhow magaalada caasimadda ee dalka jazaa'ir gaar ahaan deegaanka muxamadiya oo caan ka ah dalkaasi masjidkan ayaa leh hool labaatan kun oo mitir ah waxaana ku fidsan roogga midabkiisu yahay buluugga fayruusiga oo si aad ah loosii qurxiyey sidoo kale waxaa masjidkan loo yaqaan jaamica jazaa'ir hoolka lagu tukado ean soo sheegnay masaaxadiisu usii dheer labaiyo toban qol oo ay ku jirto maktabad oo laga heli kutub malaayiin ah hool loogu talagalay muxaadaraadka goob lagu kaydiyo kutubta taariikhda iyo madaraso heerkeedu sarreeya oo laga dhigan karo culuumta islaamiga ayna ku waxbartaan ardada gaartay heerka shahaadada digtoorada sida uu sheegayo mid ka mid a dadka sida aadka ula socday howlihii masjidka waxaa qarashka dhismihiisa ku baxay marka la isku geeyo uu noqonayaa siddeed boqol sagaashan iyo siddeed milyan oo yuro dhismaha masjidka jaamica ee jazaa'ir wuxuu soo bilowday sanadkii laba kun saddex iyo tobankii waxay dhisidiisu socotay muddo ka badan toban sano warbaahinta dalkaasi ayaa masjidkan ku sheegtay inuu yahay kan saddexaad ee ugu weyn caalamka marka laga soo tago xarameyn ashariifeyn ee ku yaala magaalada maka al mukarama masjidkan oo manaaradiisu ay gaarayso laba boqol lixdan iyo shan mitir sidaasoo ay ku noqotay midda ugu dheer caalamka sidoo kale masjidkan ayaa leh saddex dabaqadood oo ka hooseeya dhulka kuna fadhiya masaaxo dhan boqol iyo siddeetan kun oo mitir isku wareeg ah oo loogu talagalay in la dhigan karo lix kun oo gaadiid ah waxaana sidoo kale halkaasi ku yaala laba hoolal oo masaaxadoodu tahay lix iyo toban kun oo mitir isku weyr ah waxaana mid ka mid ah holalkaasi la dhigi karaa kun iyo shan boqol oo kursi halka midka kale uu leeyahay saddex boqol oo boos waxaana intaa dheer maktabad ka kooban laba kun oo kursi masaaxadeeduna tahay koob iyo labaatan kun iyo siddeed boqol oo mitir oo isku wareeg ah haddaba qeybaha ka dhiman warbixinta waxaan idinkugu soo gudbinaynaa inshaa allah masaajidda ugu waaweyn caalamka uguna caansan waxaana ugu horeeya masjidul xaraam oo ku yaala magaalada maka al mukarama wuxuuna ku hareereysan yahay kacbada sharafta badan masaaxadiisu waxay gaartaa afar boqol oo kun iyo siddeed boqol oo mitir isku wareeg ah waxaana halkii mar ku tukan karta laba milyan oo qof waxaa marar badan lagu sameeyey dib u habeyn iyo ballaarin tan iyo taariikhdiisii markii la aasaasay waxaana qaabka uu hadda yahay laga dhigay sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii masjidka nebiga ama masjidu nabowi wuxuu masjidkan ku yaalaa magaalada madiina al munawara ee dhulka xarameynka masaaxadiisa ayaana gaaraysa afar boqol oo kun oo mitir iyo shan boqol mitir isku wareeg ah waxaana ku tukan karta ugu yaraan hal milyan oo ruux waxaana sanadkii lix boqol konton iyo afartii masjidkan uu la kulmay gubasho casrigii khilaafadii cabaasiga ee almustacsim kaasoo isku dayay dadaalo uu dib ugu dhisayo masjidka balse waxaa hakad ku keenay mashruucii dhismaha duulaankii tataarka iyo qabsashadoodii magaalada baqdaad sanadkii lix boqol konton iyo lixdii arrinkaasoo caqabad ku noqday dhismaha balse waxaa la dhammaystiray dhismaha casrigii dowladdii mamaaligtii masjidu nabowi ee magaalada madiine ayaa noqday goobtii ugu horreysay oo ku taala jasiiradda carabta ee la iftiimiyey iyadoo la adeegsanayo leerarka korontada sanadkii kun saddex boqol labaatan iyo toddobadii oo waafaqsaneyd kun sagaal boqol iyo sagaalkii miilaadiga waana mid ka mid a masaajidda saddexda ee nebigu oggolaaday in loo safri karo masjidkan ayaa wixii ka dambeeyey markii la dhisay kadib dhowr mar lagu sameeyey dib u habeyn iyo ballaarin waxaana qaabka uu hadda yahay dayactirkiisii ugu dambeeyey uu maray sanadkii laba kun shanta masjidka soo saddexeeyo ayaa ah masjidul aqsa kaasoo masaaxadiisu gaarayso boqol afartan iyo afar kun oo mitir isku wareeg ah qeyb ka mid a masaaxadiisa ayaana ka tirsan deegaanka qadiimiga ee qudus waxaana masjidka ku tukan karta halkii martiro gaaraysa laba boqol iyo konton kun oo ruuxa bartamaha jaamica waxaa ku taala quba oo sidoo kale wuxuu leeyahay koob iyo toban albaab oo toddoba ka mid ah ay xigaan dhanka waqooyi mid ka mid ah ayaa ku yaala bariga halka laba albaabna ay dhacaan galbeedka albaabka soo haray ayaa isna ku yaala xagga koonfurta ee masjidka aafaafka hore ee saaxada masjidul aqsa waxaa ku yaala shan iyo labaatan ceel oo biyo macaan ah sideed ka mid a ayaana ku yaala sixnu saqra almusharafa halka toddobiyo tobanka kalena ay ku yaalaan barxadaha hoose sidoo kale masjidkan wuxuu leeyahay goobo loogu talagalay weyse qaadka oo si gooni ah u tilmaaman waxaa masjidkan la dhisay ka hor laba kun oo sano waana masjidka labaad ee la dhagax dhigay kadib masjidka xaramka taariikhyahanada ayaana isku khilaafsan qofkii bilaabay dhismihii ugu horeeyey ee masjidka waxayna qaarkood sheegaan in nebi aadam aabbaha basharka uu dhisay halka ay jiraan aragtiyo kale oo sheegaya in saam binu nuux uu dhisay halka kuwa kalena ay ku tageen in uu yahay nebi ibraahim ninka dhidibada u taagay masjidul aqsa sidoo kale waxaa jira masaajid aad u waaweyn oo in badan oo ka mid a leh taariikho dheer kuna yaala waddamada caalamka kuwaas oo aan halkan lagu soo koobi karin waxayna isugu jiraan masaajid ku fadhiya masaaxaad aad u ballaaran oo isku dhadhow ayna ku tukan karaan midkiiba dad ka badan boqolaal kun waxaana badankood ay wataan magacyo taariikhi ah sida qaarkood oo wata magacyada saxaabada allah ka wada raali noqdee
وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذته وإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت
waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaan soo gaarnay maxaan ka naqaanaa guutada ciidamada calooshood u shaqaystayaasha yuhuudda ee loo yaqaano shaldag yunit oo ka mid ah askarta sida ba-an loogu xasuuqayo howlgalka falastiiniyiinta ee marinka khaza warbixin ku aadan qodobkaas waxaa halkan ka soo jeedinaya walaalkeen maxamed sheekh cali guutada ka tirsan ciidamada yahuudda ee lagu magacaabo magaca shaldaah oo ay kasoo baxaan xubno ka tirsan golaha militariga ayaa diiwaan gelisay khasaare xoogan oo ka dhashay dagaalkii soo bilowday toddobadii oktoobar ee sanadkii lasoo dhaafay ee howlgalka duufaanta al aqsa sida ay caddaynayaan warbixinno ay faafiyeen warbaahinta maamulkaasi khasaarihii ugu dambeeyey ee soo gaaray safka ciidamada guutada taabacsan ciidanka cirka ee yahuudda ayaa ahaa dilka gaanshaala yitis harhufmaan kadib khasaare isdabajoog ah oo ay kala kulmeen dagaallo ay la galeen kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta waxyeelada lagu gaarsiiyey dagaaladaas ayaana lagu sheegay khasaarihii ugu badnaa ee naf iyo maal tan iyo markii la aasaasay ciidamadaasi si guud waxaa guutada loogu yeero magac ahaan waxaa laga keenay mid ka mid a shimbiraha shaldaag ay fulisaa howlgallada qarsoon ee ka dhanka ah deegaanada yahuudda xoogga kaga haystaan dadka muslimiinta falastiiniyiinta waddanka lubnaan iyo goobaha ka baxsan dhulka falastiin waxayna sidoo kale gacan ka geysteen baadigoobka maxaabiista soo badbaadintooda iyo gurmadka dagaalka balse intaas oo la sheegay inay xirfad u leeyihiin ayaana soo muuqanaysa sida ay u guuldareysteen inay gutaan howshooda waxayna guuldarooyin isdabajoog ah ka dhex heleen jaxiimada uga furan jiidda khaza iyo hareeraheeda halkaas oo ay ku wajaheen kooxaha falastiiniyiinta kadib markii howlgal aysan qaab fahmin oo siyaabo kala duwan loola beegsaday haddaba maxay tahay guutada ka tirsan yahuudda taas oo warbixin uu soo saaray wargees ka soo baxa gudaha maamulkaas lagu sheegay in askar badan ku khasaartay deegaanada jiida khaza kuwaas oo tiradooda in la-eg aysan horay u dhiman dagaaladii ay horay u gashay waxaa ciidankan la aas-aasay kun sagaal boqol lix iyo toddobaatankii laba sano kadib markii uu dhacay dagaalkii oktoobar ee u dhexeeyey dadkii masaarida ahaa iyo yahuudda sidoo kale guutadan ku guuldaraysatay inay guulo ka sheegato howlgalladii ay qaabilsanaayeen ee u gashay dagaalada jiida khaza waxay ka mid ahaayeen guutooyinka ugu muhiimsan ee yahuudda waxayna kaalin muuqata ku dhex lahaayeen afar waaxood oo ka tirsan ciidamada yahuudda kuwaasoo loogu yeero nambarka shan boqol boqol iyo kow iyadoona howlgallada gaarka ah u qaabilsanaa ciidamadaasi waxaa loo qaabeeyey markii la dhisayay ciidamada inay sariyo ka yihiin ciidanka keydka ee gaarka ah balse waxaa laga dhigay mid ka madax bannaan oo waxay noqotay ciidamada gaarka ah oo taabacsan ciidamada cirka ee maamulka yahuudda guutada shaldaag waxaa tan iyo markii la dhisay maamulka yahuudda usoo saartay saraakiil ciidan oo qayb ka noqday golaha dagaalka ee maamulka yahuudda waxaana mid ka mid a hogaamiyaasheedii uu ahaa madaxii hore ee ciidamada iyo xubinada ka tirsan golaha dagaalka kaas oo ah benijandis ciidanka oo ah kuwa loogu kalsooni badan yahay gudaha maamulka yahuudda kana qayb qaadanayaan dagaalka ka dhanka ah muslimiinta magaalada jiida khaza waxaana xaruna saldhigga cirka ee balmaaqeym ah ay leeyihiin ciidamada yahuudda waa ciidan aad u qalabaysan marka la fiiriyo muuqaaladooda waxayna heerka fuliynimo gaareen heer aad u saraysa iyadoona duufaanta al aqsa ay soo bandhigtay tayo ahaan sida ay dagaalada ugu liitaan khasaare ahaan dabka gelisay saraakiil ka tirsan kuwa ugu muhiimsan ciidamadooda waxyaabaha kale ee lagu bunbuniyo ciidamada guutada shaldaah ee ka tirsan ciidamada maamulka yahuudda waxaa ka mid ah in dagaalada qaar ay u adeegsadaan ciidamo aan bashar ahayn sida roobka marka ay fulinayaan howlgallada gaarka ah khasaaraha ugu caansan ee ay kala kulantay dagaalka jiida khaza waxaa ka mid ah in mid ka mid a dagaaladii ay la galeen kooxaha muqaawamada ay mar qura kaga halaagsameen sagaal xubnood oo ka tirsan ciidankaas yitishaar hufnaan wuxuu ka mid ahaa gaanshaanle ka tirsan ciidamada gaarka ee cirka waxay horey ugu qayb gashay dagaalkii koowaad ee lubnaan kun sagaal boqol labiyo siddeetankii waxay sidoo kale ka dhex muuqatay dagaalkii labaad ee laba kun iyo lixdii ka dhacay lubnaan iyadoo fulisay soddon howlgal oo ka dhan ah maleeshiyaadka la magacabaxay xisbullah waxay dilal qorshaysan fulisay xilligii kacadoonka labaad ee falastiiniyiinta sanadkii labada kun waxay ka qayb gashay howlgalkii mooshin intii u dhexaysay kun sagaal boqol afar iyo siddeetankii iyo sanadkii xigay iyo kun sagaal boqol shan iyo siddeetankii yahuudda alfalaash looga daabulay waddanka etoobiya islamarkaana loo safriyey dhanka deegaanada falastiiniyiinta sidoo kale guutada ayaa howlgalladii ay fulisay waxaa ka mid ah soo badbaadinta iyo samaysta bixinta shaqaalihii yahuudda ee muusaad ee ka shaqaynayay suudaan kadib inqilaabkii cumar al bashiir ee sideetameeyadii qarnigii lasoo dhaafay khabiir arrimaha militariga oo kasoo jeeda dalka ruushka laguna magacaabo filadamir ligoor xilli uu la hadlayay mid ka mid a warbaahinada carabta wuxuu sheegay in ciidamada yahuudda uu khasaare isdabajoog ah uu ku wajahay jiidda khaza gaar ahaan duulaanada uu ku qaaday deegaanada ay dadka ku badan yihiin wuxuu maamulka yahuuddu qarinayaa ayuu yidhi nambarka saxda ah ee khasaaraha arrinkaas ayaana ku riixaya ayuu yidhi in guutooyinka soo badbaadinta sida shaldaag uu ku soo daayo dagaalka sida uu hadalka u dhigay si kastaba haatee ciidamada ayaa la qabsaday howlgallada gaadmada ah iyo falaalka kale ee dhibaatooyinka markay wadaan xamlaadka ka dhankaha shacabka muslimiinta ah ee reer falastiin iyagoona sannado badan tababar kusoo qaatay noocyada kala duwan ee dhagarta iyo khiyaanada marka laga reebo in aysan aqoonin sida dhabta ah ee loo dagaalamo waa haddii ay dhiirinaan u leeyihiin iyagoo khabar mooga xaaladda furinta jiidda khaza ayay isku soo maqiiqeen deegaanada marinka balse khasaarahooda ayay soo warinayaan warbaahinadooda si ka badan buunbuuneyn aan wakhtigeeda la joogin ee horey laga soo tabin jiray howlgalladooda balse hadda waa kuwa wajahaya macaarig xanuun badan iyo weerar kaga imaanaya xagga muqaawamada kadib markii ay gudaha u galeen jiidda khaza فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu فيك لفتا ولا ألهاك عنه أنيق روضا أنيق روضا ولا خذ بربربه كلفتا فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذته وإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت فأصل العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست